washington dowladda britain ayaa ka codsatay in dadweynaha ingiriiska ganacsatada hay-adaha iyo kooxaha bulshaduba ay marti ahaan u qaabilaan dadka kasoo qaxaya duulaanka ruushka ku qaaday ukrain saraakiisha laanta socdaalka ee britain ayaa ka shaqayn doona in ay qaxootiga ukrain u gudbiso shakhsiyaadka ama hay-adaha ku haboon in ay dejin karaan waana inay dadkaasi ogolaadaan in qaxootiga ay hayaan muddo ilaa lix bilood ah sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku haboon ahaynta qaxootiga warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil waa qayb ka mida dadaalka ay britain ugu jirto inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabiladda qaxoontiga ukrain xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda yurub iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka magaridoonka ah ku canaanteen inay london ka cagajiidayso qaxoonti badan oo reer ukrain ah inay qaabisho nidaamkan oo cusub waa markii ugu horeysay ee britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer ukrain ee britain soo gaaraya ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladiisu si naxariis lowla dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee kasoo qaxaya ukrain waxaa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mida dadka ka qaxaya ukrain
anigu waxaan ka imid galbeedka ukrain deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa laakiin putin lama aamini karo gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa ninkaygii ilama socdo waxbaanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan yurub na caawinin
dowladda britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimi kaalinta ay britain qaadanayso su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland boris johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne putin ku guuldaraysto weerarka uu ku qaaday ukrain iyadoo taa laga duulayo ayaa ukrain waxay waddanka u k uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaaya wasiirka gaashaandhigga e u k ben wallis waxa uu taakulaynta ukrain ka qaatay door weyn laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilaada u k ay qaabishay dadka lagu tilmaamay labada milyan ee ka qaxay dagaalka ukrain waxaa toddobaadkan la isbarbar dhigayay qaabilaada qaxootiga ee u k iyo kuwa wadamada kale ee yurub iyadoo aada loo hadal hayay soddonka kun ee jarmalku uu aqbalay iyo tirada u k oo toddobaadkan taagnay saddex boqol oo keliya dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamanka la hadlayay de waxa uu sheegayay inay dowladdiisu ay hogaamiyo hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiya kuwaasoo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha briti batel oo reerkoodu kasoo baxsaday idi amiil labiyo toddobaatankii iyo wasiirka cadaaladda dominic crab oo aabihii kasoo cararay hitler kun sagaal boqol iyo sideed iyo soddonkii inta badan dadyooga ka soo horjeeda inay qaxoonti badani britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro yurub iyo britain-ba xogayaha dowladda hoose ee guriyeynta britain michael goof ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu u shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxoontiga ukrain ee qaraabada ku leh britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada ganacsatada iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london